بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينا أيو مسؤولين تكليت وقتها وحكو السلام يا سلامة إسلامك أحلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب هذه أدبان أقول فرحسنا يرنتي إن ساكا لا دقح دقو مدحوينو نور دقح دقو وددي عرقابو يتوغلي رسكو حديسي ومشروع رنتي هذه أدو بلادن ولورن كروا مشروع ودك كفلو كيوغو عسلا وحلقو قياسة صدح بقولي تدواتن كيلومتر maaha wax maalin iyo laba iyo sanad iyo saddex toona ku dhammaanaya waa mashruuc runtii u baahan in loo dhabar adeego in la isu kaashado oo dadkoo dhamme ay isu kaashadaan loo guntado lagu dadaalo madaxweynuhu himiladii iyo iyo wilkii ama rabitaankiibuu la yimi waxaase loo baahan yahay awooddeenna dhammaanteen kuwa ka shaqaynaya oo aannu ka shaqayn doono insha allahu tacala sida ugu badan kuwa xoolaha ku bixinaya oo insha allahu tacala aannu ka rajaynayno inay xoolahooda ku bixiyaan iyo departments kala duwan ee dawladda sida ay samsam uga dhawaajisay inay bahda waxbarashada uga qayb gelayso inay qolo waliba uga qayb gasho waxaan soo jeedinayaa inay golayaasha qaranka ee kala duwan contributionka ku bilaabaan si bulshada ay ugu horseedaan hadday yihiin golaha xukuumadda hadday yihiin golaha waxa weeye baarlamaanka ama waxa weeye wakiilada iyo guurtiga iyo hadday yihiin hay-adaha dawladda ee kala duwan iyo shaqaalahaba inay ku bilaabaan contributionska waxa aan muwaadiniinta oo dhan dhammaantood ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan oo si mugla uga qayb qaataan waxaa laga yaabaa inaad inaad ku cadsi geliso taa waddadu waa wax dheer oo wax weeye waa mashruuc weyn oo la qaban kari maayo waxaan bini aadanku qabsan karin ma jiraan waxa haddii la qiyaaso markii aanu injineeradii u diray mitr squareka hal mitr square waxaa lagu bixin karaa oo samayn kara waddada hal mitr square shan iyo toban doolar iyo badh ayaa samayn karaa shan iyo toban doolar iyo badh haddaad bixiso hal mitr square baad samaysay ee waddada waddada ah qof waliba hadduu mitr square sameeyo waynu samayn karaynaa haddaynu xoolaha ku bixinno oo mid iyo neef u bixinno waynu samayn karaynaa haddaynu saaro waxa weeyaan waxa aynu bixinayna saaro gaadiidka iyo xoolahaba wax aan wax yeelayn waddadana sameeya waynu samayn karaynaa tusaale ahaan waxaannu ku soo rognay oo baarlamaanka weydiisanay oo golaha xukuumadda madaxweynuhu horreeyaanu ansixiyey in haaf doolar lagu haaf doolar la saaro neefka xoolaha waxaan arkayay dad ka hadlaya oo leh xoolii baa wax la saaray haaf doolar keliya in la saaro si waddadan iyo waddooyinka la mida looga shaqeeyo haaf doolarku wuxuu noqonayaa wax badan oo wax tara haddii loo quudho bal hadda u fiirso xoolaha waxa laga qaadi jiro madaxweynuhu kula wareegey maalintuu talada la wareegey toddoba doolar iyo badh waxaa madaxweynuhu u saciyey xukuumaddiisu in laga daayo xoolaha oo laga dhimo intii la qaadi jiray shan doolar iyo badh baa hadda la qaadaa shan doolar iyo badh maadaamoo la qaado ayaannu nidhi haaf doolar ha la saaro shanta doolar iyo badh doolar iyo badh baa dawladda soo gala afarta doolare kale waxa qaata maxjarka ee fududeeya hawshan baa qaata nus doolar inaynu waddooyinkeenna u quudhno ay xoolihii marayaan oo dadkii marayaan oo waxa weeye dhaawacii marayo oo cid waliba marayso kii nabadda qabay iyo kii dhaawacmay iyo kii dhibigaadhaba ay marayso inaynu u quudhno ayaa loo baahan yahay waxaan aad iyo aad ugu ammaanaya runtii inta isu abaabushay waddooyinka si weyn wax uga qabtay waxaanan reer ceerigaaba ugu baaqaya inay si gaara u muujiyaan inay contributionkooda ugu horraysiiyaan si inta kale ee reer sanaag waxaan ugu baaqaya inay contributionkooda ama waxa weeye ka qaybgalkooda ugu horraysiiyaan si laxaadle uga qayb qaataan si bulshada kale reer somalilanna uga qayb qaadato aad iyo aad madaxweyne hortaada waxaan uga ammaanayaa waxaan uga ammaanayaa madaxweyne hortaada aad iyo aad uga ammaanaya waddada oodweyne iyo waddooyinka la mida ee dadku ay xoolaha u gurayaan oo naloo sheegay waddada oodweyne hadda ilaa kun neef inay dadku ku tabarruceen halka ninka reer miigay neef ku tabarrucayo inka reer magaalka ee shaqaystaa hal doolar iyo shan iyo toban doolar ku tabarruci waaya runtii wax inoo fiican maaha waxaan leenahay dhammaantiin insha allahu tacaala ka qayb qaata qurbajoogga gaar ahaan madaxweyne waxaan jecelah qurbajoogga inaan ugu baaqo inay ka qayb qaataan oo hal mitir iyo laba iyo saddexba way bixin karayaan sanduuqa insha allahu tacaala waannu soo siin doonaa sanduuqa waxa weeye lagu soo dirayo hadday tahay waxa weeyaan hadday xawaalo tahay hadday saad tahay hadday tahay guddi baa loo insha allahu tacala loo loo saari doonaa madaxweyne guddiga waanu kuu soo gudbin doonaa insha allahu tacala nagala shaqaynaya qoladii way isdiyaariyeen reer cergaabo aad baa loogu diyaargarooy waddada diyaar loogu yahay waxaan rajaynaya insha allahu tacaala maanta maalinteedu inay noqoto maalinta madaxweyne aad furi doonto xadhigga ka jari doonto waxaanu waddada u qorshaynay inaannu ka bilowno saddex meelood meel waa halka aad maanta noo dhagax dhigayso meesha labaadna waa ceelaf weyn in laga bilaabo meesha saddexaadna waa in ceerigaaba laga soo bilaabo saddexdaa madaxba in laga wado qalabkii waanu u diray madaxweynena wuu dhagax dhigayaa qorshahana way ku jirtaa sanadka insha allahu tacaala bajetka bulshadana waxaa looga baahan yahay ka qaybgalkeedii madaxweyne ku soo dhowow